tumaysadu goof yaan dhimid cudurka shibinbiyoodka haana kan liil dheerin deegaanka goobgodo shibale gobolka baay waliba kiyaalaha isbitaal miyaan waldaawe isbitaalkaasay eelarkii waroogi gureng beerayno abaarsideen haalada deegaanka goobgudo shibeelow iyo weliba nolkuweydilen gadoomiyaha deegaankaasay xuseen wardheere xasan deegaankaasi agagaarkii walyaable dadna kan leedi dadoo maranaasi dhaawayaale filambu waleka deeginkina jere een waliba waa deegaankaasi adibiinku jer walaas wallahi new shibankaas wali socdayna mutaawiyaana amar ilaahiyeen wedrwaa wali taawiyaana walbiyuuguduga meelu warawira kudugura i walaalisay maarana i maarana loogu wajiilan sidii soja la aamisay walaagasiya sabab le een amar ilaahay wedadu een deegaankaasi waliba waa meelo leeraw abdirib leeraw meel oodan leeraw meel alewmuuma leeraw meel wabelid leeraw meel haluul leeraw oo agagaarka deegaanka goofumeelowe dartumadi waleerka dumadi hata wali falabe iskilideeda kadad oo fartameeya ya falabeka teegan si falabedina goosati sodontii haalawn meeloo lakugayyaita dirtaasu dhaafkasa jira dadkaasa eediyeeda shibanbiyeedkaas gabalka inta jira waan eeda dhimashadanan badanta waliba waatan yeelo karantiila dadkana iskusheena yana suuqi wali fadaan gurgid degayni gabalkun deegaanku had ya fadaan dad oo shibankaas lahaa liyo dadna bagaalad bay dhow dhaangaadi waliba dad oo fargusi hadda waa bay dhow dhaangaadiya jira ma ee xaaladda tasahlan deegaanka goobgodo shibeelow dadka qaaraha ku barakeen haana kan deegaanka iyo weliba kakadhiiday abaar iyo shibanbiyooda